asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu otto islamic school waxaa la asaasay muslimiintii markaa joogtay ayaana asaastay ujeedaday u asaaseenna waxay ahayd inay meel ay caruurtu diintoodii ku baran karaan kuwa maadadihii kale curriculumkii maxay ahayday ka jiray markaa ontario oombe ka jira ontario kuwoo dhiganaya oo ardaydii laakiin kuwoo dhiganaya qur-aankoodii dhiganaya carabi dhiganaya diintoodii islaamka ah dhiganaya inay environment maxay hayday ay caruurtii u dhex joogaan mar walba ay maqlayaan maxay hayday diintoodii islaamka oo ay salaadahoodii ku tukanayaan waxyaabahaasa ka mid a ujeedooyinkii loo asaasay waa tahay muna tiro intee leeg ayaa hadda dhigata iskuulka ardayda iskuulka imika dhiganaysa sanadadan ardaydu marwalba way sii kordhaan ardayda imika dhigataa waa afar boqoloo arday laakiin iskuulku waxa weeye iskuul j k ilaa grade twelve marka two thousand four kiiba high schoolka lagu daray two thousand fourki ilaa imika twenty twenty twogii ilaa lix boqol oo arday ayaa iskuulka runtii ka graduate garaysay oo majoritydoodana u badan yihiin arday soomaaliyeed ardaydaas soomaaliyeedoo maadad walba gala business gala accounting engineering nursing jaamacadahan inta badanna magaaladayada ku yaalana taga jaamacado badanoo adduunkana kala wada tegay hadday yurub tahay hadday america tahay canada qaar xitaa tegeen jaamacadaha madiina oo islamic studies iyo sharca kusoo sharcica kusoo barteen marka runtii maxay hayday dee arday fara badan ayaa iskuulka ka faa'iideysatay maxay tahay faa'iidooyinka soomaalidu ay ka heli karaan iskuul islaami ah sida kiina oo kale soomaalida iskuulkani faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid a meel de maxay hayday ay comfortable ku yihiin arday yagii u eeg maxayday macalinkii hadalku kula hadlayay ku waalidka kula hadlaya ay isku mid yihiin oonay wax confusiona ilmihii ku dhacayn mar walbana wax fiican siduu ilmahaasi u noqon lahaa insaan wanaagsan oo saalaxa ayaa mar walba la barayaa marka environmentkaasi aada iyo aad buu maxay hayday u caawiyaa waata la yidhaaho dee ilmo waxaa lagu korin karaa village markaa iskuulku de waa waa villagekii dadkaa maalin walba arkaya ee khayr u sheegaya ee ilmuhu valueskiisii uu hadhow adduunyada ula baxayay baraya markaa faa-iido aada iyo aada u badan ayuu ayuu iskuulku leeyahay soomaalida khaasatan markasta wayna ognay iskuulada kale markay tagaan caruurahena waxaa kala kulma xakabado badan oo maxaa hele succeskooda ka horstaaga iskuulkan mar walba waxay ku helaan dhiirigelin waxay ku helaan maxay hayday in la mowtafeyd gareeyo dad mar walba dhiirigelinaya ayay ku helaan markaa runtii aada iyo aad bay bulshada soomaaliyeed uga faa-iideysatay ugu dambeyntii muxuu yahay qorshihiina ku aadan ballaarinta iskuulka iyo kordhinta barnaamijyada aada bixisaan mustaqbalka waxaan isleenahay haddii alla yidhaaho iskuulka maxay hayday inuu community center noqdo imika waxaan iskuulka loo sameynayaa olympic science gymnasium oo la wadaa marka waxaa la rabaa meel ay ay physically ay dee caruurta ku ciyaari karaan caruurta muslimiinta weliba soomaaliyeed ay leeyihiin ay comfortable ku yihiin oy kusoo hiran karaan ayay maxay hayday mustaqbalka waxyaabahaan isleenahay sameeye ayay ka mid tahay waxaanan maxay hayday ummadda muslimiinta oo dhan soomaaliyeed runtii ku dhiirigelin lahaa waqhtiyadu way sii adkaanayaan inay mar walba hadday heli karayaan inay islamic schoolska caruurta aada iyo aada kula dadaalaan